barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha abriil waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jireeda ka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan aad ku maqli doontaan adeegsiga kaydka daruuraha amaba in xogtaada aad ku kaysato kombyuutaro caalamka kala yaala macna ahaan haddaad iminka aan isweydiisid cloud oo dee macnaha caadiga u macnaysa waa daruur marka waxay ka dhigan tahay applicationkaagii iyo technologygaagii iyo iyo systemkii aad ku shaqaynaysay ayaa daruurtaa la geeyey ee daruur ahaan maahae waxayaan serfaro kale oo wadano kale yaallo dhinacii sugaanta lafteeda ayaan ka marhnayn caashay barnaamijka haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaray aan ku faro
sheekooyinkaasi ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka inta uu socdo waa barnaamijka madasha waa barnaamijka dhalinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oo kooban
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan oo soo saartay war qoraal ah ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay dileen ugu yaraan afar iyo afartan ka tirsan daalibaan halka ay dhaawaceen tiro kale oo intaas ka badan kadib iska hor imaadyo habeennimadii dhacay dagaalka ayaa qarxay maalinimadii jimcaha kadib markii ururka daalibaan ay bilaabeen weeraro ay ku qaadeen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka ee ku hareeraysan magaalada kunduz si ay magaaladaas u qabsadaan
tirada dhimashada ah ee ay sababtay dhulgariirka baaxadda leh ee ka dhacay egwadoor ayaa sare u kacday ilaa iyo toddoba iyo toddobaatan boqolaal kaleh ayaa dhaawacmay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa sheegay in tirada ay u muuqato inay intaasi sare uga sii kacdo iyadoo ay wararka laga helayo guud ahaan waddankana ay isa soo tarayaan kooxaha gurmadka ayaa la hardamaya in ay gaaraan xeebaha yaryar ee kalluumaysiga ee aadka u saxmadda badan halkaas oo dhulgariirku ku dhuftay maalintii sabtida ee shalay mar kale duhur wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan ismaaciil soo dhawo adigun qudhaada
dee halka horta aroor walba soo dhowow inaga daweyno subax hore waa la isbariidayaa maxaa ku bariday hadiyaad dadkana duhur baan u sheegaynaa afrikana duhur weeye innagana waa dee waa lixdii aroornimo hadiyaad hadiyaad cadceeddii weli may soo bixin salaadii subax baa la tukaday welibana koob yaroo shaahoo ma garanaysaa aan weli la dhammaysan aan weli la dhammaysan kadibna stuudiyuhun baa lagu soo ordo saacaddaasuma dhig ta markay tidhaahdo Ah.
dhig dhig waxaan ka baqaya noloshaba inay saacaddaas ka dhex yeesho waaba waaba sidaasay saacadaasaa kugu rakiban Aad intaad iyo aad.
noloshaada socoto waa ta la yidhi intuus waqtigu ku goyn adigu goon marka waqtiga iyo biniaadanku way sayaan welibana qurbahan dee way ka sixag jirtaayo wax walba waqti baad u eegeysaa aad iyo aad tareenkii ma yimi waqti baad u eegeysaa Een, maxaa la odhan jiray shaqadii waqti baad u eegeysaa xilligaad seexanaysid waqti baad u eegeysaa xilligaad kacaysid waqti baad u eegeysaa haddaad hal waqti aad ka yara daahdo ama ay si kaa noqoto isaga kaa qasmaysaa dee wax haddad sekeno tusaale ahaan tareenkoo kale baan maalin eegay hay tareennada qaybtood baa een, albaabkooda uu furaadaa toban sekan wax ka yar tobankaa sekend marka haddaad ku gala weyda way ku daaya qolona way kaga degaysaa qolona way soo baxaysaa waa toban sekend waa toban ilbiriqsi waad u fiirsatay marka waxaa laga yaabaa inuu isagoo dhammina taagnaado shan iyo afartan ilbiriqsi wax ka yar ilaa soddon ilbiriqsina taagnaada inuu soo istaago markuu istaago albaabadii furto dadna ka soo degaan dadna ugu baxaan deedna uu albaabka si xidhoo dhaqaaqo waxaa laga yaabaa wax ka yar shan iyo afartan ilbiriqsi inuu tareenkaa dhammi taagnaado marka haddaad shan iyo afartankaa ilbiriqsi soo habsaantid waxaad sugaysaa saacado waxaa laga yaabaa inaad waqti intaa ka badan aad sugtid aad iyo aad aad iyo aad barnaamijka hibada iyo hal abuurkan marka- markana ismaaciil kaa sugaynaa cashe Waa- waxaa waa jira tii gobaad ay xirantay horta sheekada waa silsilad dhimaatay kalaa horta toddobaadkan dambe bilaabmaysa waa gartay marka dad badan oo xiisaynaya say noola soo xidhan ee barnaamijka ku jirtaa laakiin waxaa jirtaa een, xiliyadan dambe waxaa mar walba dunida dee adeegya loo tagaa haa waxaa jira adeeg la yidhaahdo iminka in xogtaada aad ku kaydsatid kombiyuutarro aanad garanayn meel alla meela yaalin oo see loo aaminay waad iska aaminaysaa haye noloshoo dhan baa is aaminaad iskaga dhisan internetka marka meel aadan aqoon ayaa xogtaadii loo diraya waxaa lagu siinayaa furayaal halkaasaad ku gelaysaa password iyo maxaa la odhan jiray username ama eh, dee magacaad adigu leedahay iyo Lambar sir ah.
furihiisa halkaasaad alaabta eh, xogtaadii tusaalaan shirkad baad haysataa haye macluumaadkaaga halkaasaad ku shubaysaa markaad ku shubtid haddii dhismahani uu burburo haa alaabo kuma dhex taallo
wax shaqad ku leeda ma leh meel kombiyuutarkaad tegaysaa furayaashaadii baad gashanaysaa iyo magacii lagu siiyey dhag alaabteed soo dejisanaysaa kombiyuutarkii cusbaa wax alla wixii macluumaad kugu jiray kombiyuutarka kaaga gubtay danka ma lihid halkana kugu waataan jirta.
telefoonada ku aran telefoonka hadduu mararka qaar uu kaa hallaabo ama ay ciladi ku dhacdo xogtaadii oo dhan meel kale ugu tegaysaa aad iyo aad.
telefoonkaagina wuu baaba'ay marka marka barnaamijku maanta kaas ku saabsan yahay waa tahay ismaaciil adaa stuudiyaha nala fadhiya ila fadhiya barnaamijkaana soo diyaariya bal dhegeystayaasha uga dhaca
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkii hore waxaa inoo soo afjarantay silsiladdii gobaad oo ay ka qayb galeen hal abuurro kor u dhaafaya ilaa siddeed iyo soddon oo isugu jira wiilal iyo hablaba silsiladaas oo ku soo xidhantay ilaa toddobaatan maanso ayaa ahayd mid xambaarsanayd sheekooyin iyo dhacdooyin si weyn uga dhex jira dhallinyarada sida jacaylka guurka tahriibka dhoofka iyo loolanka dhinaca dhaqanka haddaba toddobaadka soo socda haddii rabbi idmo waxaan si rasmi ah u bilaabi doonaa silsilad kale oo xiiso badan taas oo aan jecel lahay in aan xoogga ku saaro arrimaha dhallinyaradu ay xiisaynayaan haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan aragtidaada nala wadaag adiga oo farriin noogu soo diraya soomaali at v o a news com haatanna haddii aynu u nimaadno qaybteennii kale ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkii hore waxaa magaalada hargeysa lagu qabtay munaasabad hal mar ka wada dhacaysay toddobiyo afartan dal oo afrikaan ah taas oo la xidhiidhay bandhigga farsamada casriga ah ee loo yaqaano cloud ama ama in xogtaada aad ku kaydsatid meel ka baxsan halka aad joogtid taas oo ah nidaam cusub oo xogta loogu kaydsan karo iyadoon la isticmaalayn xog kaydiyaal ama kombiyuutarro agtaada yaalla farsamadan oo hore uga jirtay qaaradda yurub iyo maraykanka ayaa waxaa daah furtay shirkadda oracle daa'uud muuse cokiye wuxuu ka tirsan yahay shirkadda mega oo ay wada shaqayn leeyihiin shirkadda oracle ee adeegan soo saartay islamarkaana ah shirkadda munaasabadan ku qabatay magaalada hargeysa wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayuu u warramay Een, maalin wanaagsan bay ahayd waxaan ah, madaragtay ah, aan hindisahan ugu galnay ah, mar hore waxaan waxay ka horeysay tani waxay ahayd ah, oracle ah, innovation day oon ku sameynay hargeysa december sanadii horena dhaaftay waxaanan ku qabanay ah, een, hargeysa somaliland ah, ambassador hotel waxaa kasoo qaybgalay dad badan madaxda dowladda waxaa kasoo qaybgalay ah, sh- shirkadaha gaarka loo leeyahay dad madaragtay ah, matalaya waxaa also ka yimid ay maxaa la yidhahdaa in eh, dad kale oo madaragtay shirkadaha gaarka ah, le- matalaya ama iyakuba ay yimaadeen waxaan taasi aan madaragtay aan aan u qabanay sidaan somaliland aan idhaahno dee waddan oo dee teknolojiyadda casriguna ay tahay shay soo gaadhay oona laga faa'iideysan karayo marka waxaanan doonay aan jeclaanay inaan markii ugu horreysay december aan ku qabano hargeysa deetana dee waxaa ku xigay oon dee aan sameynay maalintan dhowe ee maalintii khamiista ahayd ee oracle cloud day markaasi waa waa markii labaad an event aad u weyn oo saas oo kale ah aan ku qabanay oo- hotelka ambassador ee hargeysa somaliland waydaad em, markaynu u sheegano dadka aan garanaynin eh, oracle ama cloud oo kale en, aynu sharaxayno maxaynu ugu sheegnaa horta oracle waa waa very big company waa waa company adduunweynahoo dhan laga aqaano macnaha shirkad waa shirkad maraykana oo ah, teknolojiyadda casriga een la hindisa la qaada oo ugu horeysa shirkadaha adduunka ee teknolojiyadda sameysa Een, eh, waxa ay timiday africa waxayna dooneysaa inay africa ka faa'iidaysato teknolojiyaddeedaas aad iyo aad baa maad aragtay loo isticmaala hadday yurub tahay hadday maraykanka tahay hadday asia tahay marka africa waa its time for africa waa waqtigii africa maanta inaa africa loo yimaado teknolojiyaddii san francisco maanta laga isticmaalo in laga isticmaalo hargeysana waa shay wanaagsan marka cloud haddaan dib ugu noqdo waxa uu ka dhigan yahay cloudku waa teknolojiyad jadiida oo casriya oo ka duwan sidii hore ee maad aragtay loo n loo mucaamalayay ama teknolojiyadda loo isticmaalayay waa shay n aada u wanaagsan oo maad aragtay ka dalbanayn qofka inuu investment weyn u aada maalgelin weyn inuu galo u ahayn marka halka dhaqaale ahaan cloudkaasi waa shay aad iyo aad qiimaha u dhimaya oona dee available qof walba u noqonaya cloudkaasi muxuu haddana uu ka saabsan yahay sideena ayuu shaqeeyaa weeyaan su-aashu siduu u shaqeeya waxa weeyaan cloudku waa shay adiga kaa tirtiraya wax la yidhaahdo server physical presence of your infrastructure infrastructurekii ama shayadii maad aragtay shayadii aad isticmaalaysa serverada maxaa la yidhahdaa qalabkii lagu isticmaalayay teknolojiyaddan ayuu ayuu marka hore maad aragtay tirtirayaa oo technolojigaagii ama applicationkaagii ama hal- n- n- maxaa la yidhahdaa technolojiyada ayaa cloud noqonaysa cloudku macna ahaan haddaad iminka aan isweydiisid cloud oo dee macnaha caadiga macnaysa waa daruur marka waxay ka dhigan tahay applicationkaagii iyo technolojigaagii iyo iyo systemkii aad ku shaqaynaysay ayaa daruurtaa la geeyey ee daruur ahaan maahae waxayaan servero kale oo wadano kale yaallo ayaa lagu duplicaynayaa technolojigaagiis taasoo maad aragtay ku asmaxaysa inaad server aanad iibsan oo infrastructure iyo meel aad u qoondaysid systemkaagii aana ka baxaysa dariiqadaas Een, sidaynu ku naqaano had iyo jeer xafiisyadu waxay isticmaalaan kombiyuutaro iyo disk waxa la yidhaahdo ama xog kaydiyayaal xogta lagu shubo Ee, micnaheeduma waxa weeyaan waa laga maarmayaa kuwa markaad eegto cloudka ama nidaamkan teknolojiyadda casriga ah ee daha furteen waa run waa sax waxaad tidhi oo iminka waxaa lagu isticmaalaa combyutero servero qalab badan ayuu qofku iibsanayaa uu haddeed hole kolleytaba saddexdii sano kadib inuu bedilo ay meesha taallo ama xumaan kara ama dhibaatooyin uu soo saarmi karo iminka waxaan kuu qaadi karaa suaa- waxaan kuu waxaan example kuu qaadan karaa haddii horta afrikaanu degannahay marka haddaan kolleytaba afrika degannahay wax maad aragtay kama hordegi karno waxaa iska dhici kara daad baa iman kara waxaa dhici kara in meeshaasi ay ay dhibaato gaadho inuu dab qabsado inuu wax walba ay ku dhacaan marka infrastructureka intaa leeg ee lacagta intaa leeg aad ku bixisay in la waayo ayaa suuragal noqonaysa marka cloudkaasi wuxuu ku asmaxayaa inaad waxay infrastructure aad lahayd haddii uu kaa baabo macluumaadkii ku jiray inay safeguardi ama storage gaara ama meel ay ku kaydsan tahay sidaad berri toole haddii meeshaasi ay kaa gubato aada beldin kale aad u wareegtid shan second unbay kaa qaadanaysaa sidaad macluumaadkaagii aad haysatay markii hore aad dib ugu soo ceshatid marka halkii een, xogta lagaga kaydin lahaa dhisk ama xog kaydiye yaalla ama xumaanaya ama hadduu dhaco jabaya ama dhibaato kale ku iman karto waxaad leedahay xogtii waxaa lagu kaydinayaa online oo nidaamka casriga ee internetka dabeeta halkaa tagtaba waad ka heli karaysa ama sidaasa waa sax halka aad joogtid waddan walba ood joogtid xilliga aad doontid ayaad geli kartaa systemkii systemkaagii oo sidii aad aqal hadaad joogtid hargeysa iyo haddaad maraykankaba joogtid ayaad applicationkii u isticmaalaysaa marka kaagama baahno inaad meel joogtid waa online meel walba waa diyaar meel walbana ugu joogaa meel walba waad ka gali kartaa halkaana waxaad doontid waad ka qabsan kartaa waay ee, qofka maanta hargeysa jooga ama somalilan oo ka mid a toddobiyo afartanka dale ee ka qabateen hawshan een, haddii uu u baahan yahay inuu isticmaalo ama adeegaasi helo siduu helaya
way way sahlan tahay saa loo helayo technolojigaasi waa technology casriya oo available ah. waxaan ah, aan tusnay dhoola tusaan ku sameynay markii aan dadka iskugu wada yeernay ambassador hotel waan tusnay annagoo mega bureautyga ayaa isticmaalna mm, teknolojiyadda casriga ee cloudka ee onlinekaas marka waxaan dhoola tus ku sameynay systemkan annagoo isticmaalo in anoo hargeysa aan joogo inaan u u asmaxo qofkii aniga maad aragtay io hoos imanayay in request ama dalab uu dalbaday inaan u asmaxo anoo jooga hargeysa oo yidhaahdo waan ku asmaxay oo shaqadii halkii ka sii wad marka onlinekaasi xilliga in a real time waqtigii xilligiisii qofku markuu wax iga dalbado email baa iisoo dhacaya ama applicationkii gudaheegii anoo ku jira ayuu notification ama ogeysiisii soo baxaya maad ogoshahay maad ku maad ogolaatay mise waad diiday mise waxaad u baahan tahay macluumaad ziyaadaha marka saddexdaa shay baan odhan karaa marka waan dhowlatuskaa waan ku sameeyo waan u ogolaaday qofkii iga dalbaday dalabka een, ka imanaya jabuuti marka onlinekaasi wuxuu ku asmaxayaa meel waliba waad joogtid inaad ka jawaabtid een, isla waqtigaasi een, dalabkaa lagaa dalbaday waan gartay Een, toddobiyo afartanka dal ee ee hawshan aad ka qabatay ama mar ka wada dhacayeen ee, furitaanka barnaamijkani ee, ma wada africa unbaa mise dalal kale ku jiray may waa wada africa marka africa bay ka wada koobayin wadanadaasi Een, aan waxaan doonaya welibana inaan maanta halkan aan ka caddeeyo inay hargeysa somalilan ahayd wadankii ugu horeeyey ee hashtag hargeysa oracle cloud day regis gareeyey marka anagu waxaan ku naalaa then somaliland iyo jabuuti waxaan ku naalaa geeska africa marka cadceedka soo baxu dhaghaya buu kasoo horeeyaa marka waxaan noqonay wadankii ugu horeeyey ee hashtag hargeysa oracle cloud day een madaragtay regis gareeyey macnihii toddobiyo afartanka dal marka loo eego dalkii ugu horreeyey munaasabadaasi ka hor bilaabantay ayay noqotay hargeysa somaliland iyo jabuuti oo ku xigtay markii labaad oo tii labaad noqotay aad buu u mahadsan yahay daa'uud muuse cokiye oo ka tirsan shirkadda mega oo ay wada shaqayn leeyihiin shirkadda oracle ee adeegan soo saartay islamarkaana shirkadda mega waa shirkadda kulanka ku qabatay magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayuu u waramayey dhegaystayaal inta aynaan barnaamijkeenna soo xidhin waxaa mar kale aan dii xasuusinaynaa in toddobaadka soo socda aan isku dayi doonno inaannu bilowno silsilad kale oo taxane ah kadib markii ay dhammaatay silsiladdii hore ee gobaad haddii aad tahay hal abuur xiisaynaya inaad ka qayb qaadato fadlan aragtidaada noogu soo dir somaali at v o a news dot com adigoo cuwaanaga soo dhigaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka intaasna waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad kala socotaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo intaynu barnaamijkaas la mid a ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
aad baad u mahadsan tahay ismaaciil waxaan aad uga helay maxaa la yidhi xogtaadii dhan inta la qaadaa daruuraha loo dira halkaas iska oolayaan daruurahaasunbay ku walay adi oo maxaa ku oo- diiday oo daruuraha haddii daruurtii dusheeda hadda taagneed markay baxday meel kale ka dhacdo dee iga soo celinaya wixii ii dhex yaalla dee adigu adiguba wax culus ha dul dhigan in yaray qaadi karto in yaray qaadi karto adigu qudhad aad haysa ugu waaweyn laakiin waxaa jira dunida xilliyadan dambe xilliba waxbaa dhib ku haya dunida iminka noloshii aadamuhu waxay u sii badnaanaysaa dhinaca ku tiirsanaanta adeegyada dhinaca internetka waa gartay waxaa laga yaabaa een, adeegyada haddeer tusaale ahaan dalalkan reer galbeedka oo kale Ha, wax walba waa la fududeeyey moobilkaagaad wax walba ka helaysaa haddee waa gartay.
adeegyada caafimaadka kuwii waxbarashada ku- nooc walba waxaad ogaataa taasina inay dhibaatada dhinac socoto oo xusuustii iyo maskaxdii dadkaa loo soo dhigtay bini aadan ka sokow maalin walba weeraraa ku socda dad baa hadaya dad baa u dhacaya dad baa jabsanaya tusaalaan kaadhkaaga bangiga een, waxaa laga yaabaa in intaasoo qolo ay isku dayeyso inay hesho
si ay kuu dhacaan say ku dhacaan marka waxaa laga yaabaa qofki inuu ba- marka halistaa badan ee jirta iyo tanaa jirta marka adeegyada mar walba qoloba qolay sii wadaa ay leedahay adeeg aam- ammaan ah laakiin dhammaan ismaaciil waxay isugu soo biishubanayaan waa ganacsigii qoladan in wax la weerari kara markay keento wixii laysaga difaacayana way keenayaan marka waa ganacsi baa socda San- halkaasi sanad sanad ka dambeeya aad baa laysugu fikiraya maxay noo xiga cashay een, dhinacii barnaamijyada inuu gallo waxaa jira haweenku qaar qaar badani waxbarashada ama waayaha noloshu waxaa laga yaabaa in aanu saamixin in ay waxbarashadooda dhammaystaan ama iyagoo ku jira laga yaabaa inay guursadaan guryaha qaarkood iska fadhiistaan ama hablo da'yari inay awoodi waayaan awood dhaqaale awgeed inay dugsiya aadaan duruufo badana iska jira duruufo badan ba iska jira marka waxaa jira haweenka qaarkood baa xirfado barta xirfadahaas waxaa ka mid a tusaale ahaan dhinaca dhartolista waa gartay dumarku aad bay ugu badan yihiin markaad dhinac u fiiriso weliba dharkan aadka loo xardho xitaa kuwan gacanta lagu sameeyo dhar gacmeedkan dunta lagu dunta gaca- dunta waaweyne xariir badan bay sameeyaan aad iyo aad marka wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay haweenka dhartolista ku shaqaysta cibaado aadan dheere ayuu waraysigan soo socda la yeeshay dhar badan baan tolnaa oo kala gedisan noocay doonaanba Een, waxaa weeye adugu cambuurada shaatiyaasha goonooyinka ee, waxa- surwaalada yaryar aduu wax- nooc nooc badan baan tolnaay oo kale kale nooc nooca waxa weeyaan dhar inta badan qaar baa abudabi baan kaga darsan jirnay oo nalo ka keeni jiray kuwana halkan baa dadku nagu caawin jireen waagi hore oo aan wax soo baranaynay oon barashada ahayn halkaana nala ka caawin jir nalo nalo ka ke- nalo- nala ka siin jire laakiin hadda intaanu anagu aan isku filnaanay oo hadda aan xoogeysanay waxbaan isku dardarsanaa annaga een, arday ahaanta gabdhaheen oo abudabi baan qof uga dirsanaa waa naloo keenaa marka markii naloo keenana annaga tolano oo eh, carwada geysano oo nalo- wixii noo soo baxaa faa-iidihii lafo baan ka shaqaysanaayo oo aan saas iskugu ceshanaa waxayaga
Ee, dharka ee, marka noocyada aad tushaan sida ay u kala qaybsan yihiin rag iyo dumar bale nooga sheekay
waxa weeye een, rag iyo dumarru waxay u kala baxsan yihiin mac- nimanku maryahan waaweyn ay xirtaan hadda oo ah een, sh- sh- sh- jaakeetka iyo iyo s- surwaalka sala socda iyo surwaaladan caadiga ah iyo shaaf- shaatiyadan caadiga ah ay xiran yihiin bay u kala saarsaaran yihiin iyo garamo yaryar iyo funaanado een, kuleetile iyo waxyaalahaasaan ragga u talanaa aan gabdhaha aan ka ahayn waxooda kuwa gabdhahana kuwa gabdhaha waa cambuuro falay ah kuwo eh, hoosta halifka ah kuwo een, gamco fiino ahoo xargale kuwo gamco dheerdheer leh nooc walba waa u talanaa ayaga oo een, qof walbaa naqshadu soo dalbada iyo kuwa anagu ku talagalnoo isdhahanoo aada carwada dhigatiin
kasukow inta inan ee, tolliinkan bilaabin ka hor ee, waxbarashada ee, harqaanka xaggee ku barateen
kow waxaan ka bilaabay anugu wax- een, ca- xaruntaanan ka bilaaba markaan imid ool hore dharcad baan ahaa marka een, ardada waxaan ku jir jiray een, ku- qolalka wax ku barata ca- xarunta markaan dharcadda ahaa kadib waxaa naloo qoday harqaan harqaanka marka meel hool halkaan ka gadaalis hadda aan wax ku barano baan ku baran jirnay oo maryo yaryar iyo waxbaa nala siin jiray kadib waan baranay oo waxaan nala- waxaan soo galnay ardadan gabdhahan wax qorto wax barto oo harqaamada waaweyn wax ku barto waan soo galan oon la barana hadda ilaa hadda aan ku- aan ku jirna hadda gacantaa ka shaqaysaan ee, bal ka waran farqiga u dhexeeya ee, ka hor intii aadan ee, harqaankan iyo howshiisa baran iyo hadda oo harqaanka aad baratay oo aad wax soo saar badan sameynaysid saa noo sheegtay maasha allah walaahi farqi weyn baa ii dhexee iigu dhexeeya ool hore waxaan ahaa qof aan waxba ka warqabin oo guri iska jooga haddana waxaan ahay qof meeshu hadda meel kasta uu tago een, cilmigiisi ku shaqaysanaya waayo harqaan baan bartay oo waxbarashaan bartay oo qof waxaan noqday ool hurhurday laakiin hadda hurdo kasoo toosay oo kalaa noqda waxaa marka weeye hadda harqaankan aan wax ku barto wixii ka halaysan wixii waxay doonaan ha ahaadaan birtiisa anigoo tolaya baan garan karaa shaygii iga halaysanaa oo markaas iga halaabay ama iga jabay ama si iga noqday baan dareemaya oo waxaan ku dareemayaa ama lugtaan ku dareemayaa ama duntaan aan ku taliyaan ku dareemayaa markaasaan shaygii hadduu haddaan haystana dalbanayaa oo laysiinayaa haddaan haystana aan raadsanayaa oo magaalada ka raadsanayaa oo soo gadanaya saasaan ku galgaranaya Ee, cibaado dharka marka la tolaya ka hor waxaa lagu sameeyaa jariin macadinkaa jara mise macalin idiin diyaariyaa jira oo isagoo jarjaran idiin keena kadib adinkaa isku dhadhajiya wallaahi run ahaantii hadda annagu aada dharka waaweynka ah oo eh, nimanka sidoo kale uma naqaano laakiin macalinkayaga na na garab galo oo na na taakuliyo intaan anagu aan had- intaan aqoonin hadda aan garan weyno oo no- nala garab garo oo na tusa laakiin wax waa naqaanaano cambuurada yaryar sidoo kale duruucda jalbaabada annagu intaa hadda waa ku filannahay waa jaran karnaa waa hagsan karnaa laakiin dharka waaweyn sida oo nimanka loo taliyo waa nagu adag yihiin aada uma uma jarin naqaano uma baranin
Ee, waxyaabo cajiib oo indhahayga qabanayaan waxaa ka mid ah ee, inaad tolayseen ee, nigis ee, gaar ahaan kuwa haweenka bal ka waran ee, ee, ee, nigiskaas iyo habka loo talo iyo ee, kan bannaanka laga keena iyo midkan aad tushaan waxa ay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin kan banaanka laga keeno waxa weeyaan kayagaa ka fiican anugu koley niyad ahaanteyda fikir ahaanteyda maxaa ku tiri dhe kaayagu wuxuu leeyahay maro la socota oo caadiyahoo mar saad doontid u isticmaali kartid laakiin kan waxa weeye maro keligeedahoo khafiif ahoo kugu dhegeysta hadday doonto oon ay tin dambe sii yeelin laakiin tan mare weynu adig aada ku anfacayso ood meel dhigan kartid weeye oo fiican
asaga suuq ma leeyahay ma la iibiyaa ka- kaayaga waa leeyahay maasha allah si fiican baa loo iibiya walaba qofkii arka inuu ku gacan adayga maahane dhulka kama dhigayo waxay ahayd cibaado aadan dheere oo ka mid a dhallinyarada baratay harqaanka si ama dhar tolista sida welibana fa- hab farshaxan leh loogu sameeyo cabdiwaaxid macalin saaq wariyaha v o a gaalkacyo ayay warramaysaa caasho maxay noo xiga dhinacii heesahan u malaynaya ismaaciilow inaan soo gaarnay ee dhegaystayaasha ay naga sugayeen cod macaan goordhoweed waan maqalay waxaa maxamed biikay buu haabaan malaynayaa waxaa ku lamaan nimco yaasiin
ilana mudda durugsan mahe berey ina soo dafurane dardaarayar aan ku fargo haddahaadi debadaa u baxaysidi ilana mudda durugsan mahe berey ina soo dafurane dardaarayar aan ku fargo dadaalka jacaylkaiyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynine hadaynini dadaalka jacaylkaiyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynine hadaynini ugu toobiyo qoraxdu dalaalimo dadka aabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo ugu toobiyo qoraxdu dalaalimo dadka aabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku codka faro.
bika iyo nimco yaasiin wuxuu gebagaboyay idaacaddeeda duhurnimo caasha codiyano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdisandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
raaciye raaciye raaciye wacadka keeni dunshana ayay doqoonimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wax ku dibin daabshiyo wax ku sidoreeyana daayina ka ilaashe un soo dadaalaya wax ku dibin daabshiyo wax ku sidoreeyaba daayina ka ilaashe un soo dadaalaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.